wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa dhagax dhigay xarunta maamulka iyo saldhigga booliska deegaanka tawakal ee shabeellaha hoose munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha deegaanka tawakal cabdiqaadir maxamed diini mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdiqaadir maxamed diini guddoomiyaha deegaanka tawakal ayaa ka warbixiyay dhagaxdhigga xarunta maamulka iyo saldhigga booliska deegaanka maanta waxaan joognaa dhagaxdhiggii degmada tawakal iyo saldhiggii booliska waxaan mahad celinaynaa dowladda koonfur galbeed oo madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo ugu horeeyo iyo wasiirada iyo mataqaanaa ciidamada amniga madaxdooda oo noo timid iyo gudoomiyaha gudoomiyaasha gobolka gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa oo wakiil ay ka yihiin labada gudoomiye ku-xigeen ayaan soo dhoweynaynaa cabdulaahi xaaji xasan wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa bogaadiyey isku xirnaanta bulshada deegaanka tawakal isagoo u ballan qaaday bulshada deegaanka in ay degmo ka dhigi doonaan goordhow tawakalna waxay ka mid noqonaysaa degmooyinka insha allah soo socda laakiin hadda waa laakiin hadda waa hadda waa deegaan hadda waa deegaan haddee waxaan muxuu ahaa aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii isxilqaamay oo wanaaggan sameeyey ugu weyn yahay oday mire aawe oday mire ugu weyn yahay ee intaas dadaal ahoo annagana bushgaraynayo oo degmadan iyo dhisiddeeda ku dadaalay iyo intii la shaqaysayba waxaan leeyahay kheer allaha siiyo oday mire wuxuu u soo maray dadaal muxuu ahaa aan dhammaad lahayn haddana weli waa wadaa fara muxuuha kama qodna annagana garabkiisaan nahay garabkiinaan nahay reer tawakal waa sida uu sheegay muxuu ahaa xayo uu ka hadlaayay degmooyinka annaga safarkeenna wuxuu ahaa inaan soo boqanno aragno xaalkaasuu yahay oo aan warbixin ku celinno madaxweynihii laiskuma hayo taaniyan inaan waxyaabaha aan u kuurgelayna waxaa ka mid ah horta bulshadii inaan aragno meel lagu nool yahay ma tahay mise waa uun meel hadda la as'aasayo oo la bilaabayo inaan aragno horumar ma ka socdaa ma isbixin karaan hay dhaqaale dhaqaale ahaan caafimaad ahaan wixii oo dhan oo shuruudaha degmanimo muxuu ahaa ay noqon lahayd intiiba waa la hayaa waa aragnaa dhismaha xarunta maamulka iyo saldhigga booliska deegaanka tawakal ayaa markii la dhammeeyo dhismahooda waxaa loogu shaqayn doonaa bulshada ku nool deegaanka tawakal